communikeyga aan maanta soo saarnay wuxuu ahaa sagaal qodob buu ka koobnaa horta kow midda labaad ujeedadiisa koowaad waxay ahayd in aan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan dawladda qaybaheeda kala duwan heer qaran heer maamul goboleed aan ugu baaqno nabad barwaaqo iyo horumarinta dalka sugidda iyo isku xidhnaanta dhammaana dhinac layska wada dhigo wixii khilaafaad iyo dhiba jiri kara oo guud ahaana loo socdo sacyiga ah sidii one vote one man loo gaari lahaa laba kun iyo labaatanka insha allah nuxurka ugu muhiimsani waa qodobada sagaalka ay xabaarsanaayeen waxaa weheliya in duubo in qaranka soomaaliyeed uu u wada guntado difaaca dalka sugidda amniga iyo xasilinta dadka dalka dii iyo ummadda si looga sabatabaxo dhibaatada dhaqandhaqaale siyaaso bulsho iyo deegaan ee jirta taasna lagu taageero dawladda dhexe maamul goboleedyada iyo dawladda dhexena ay far iyo faraabta isku noqdaan dhammaan khilaafadooda dhan meel la yska dhigo waa gartay odayaashiinan dhaqanka marka laga reebo inaad markii wax la xulayo iyo markii qabiilku wax qaybsanayo iyo markii siyaasad dowladda qabiilka looga raadinayo in lada arka mooye waxaad ka gaabiseen baa laydinku eedeeyaa nabadeynta iyo hawshii odayaasha dhaqanka lagu yaqiinay marka maxaa soo cusbooneysiiyey maxaa soo cusbooneysiyey baaqiinan adeer waxaa weeye horta annagu waa yeel waa yeel waa yeel qaran dawladeed baanu nahay inaan mar walba qaylino ama dhaliil jirto sheegnana annaga shaqadayda ma aha laakiin marka ay ay dhabta saaca geesaha qaba gaarto ayaa waxaanu ku khasbannahay inaanu qaranka difaaciisa iyo isberbertaaga dawladda dhexe iyo ma iyo maamulka maamulgoboleed oo dhan iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaare iyo dawladda oo dhan inaanu isberber taagno hiili hoona u fidino markaasay noo tahay anagu inaanu shacabkani ku boorino inay gacmaha isqabsadaan maadaama aanu nahay lafadhabar sii dhistay qarankan soomaaliyeed golayaashiisa hogaaminta ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna ka dhasheen sidaa awgeed ujeedadayadu waxay tahay maanta inaanu dib u baraarujinno isku xidhnaan in la muujiyo xaaladda adag si looga hadda maxaa idin soo kiciyey adeer sideed sagaal iyo toban oday dhaqameed oo boqol iyo soddonkii labayo tobankii ilaa soo dhisay lix iyo tobankii ayaa dhintay oo gacan ka xaqdarin dishay oo sababo kala duwan u dhintay ugu yaraan boqol raggii garbaha yaga ahaa oo nabadoonadii iyo ergooyinkii iyaguna waa dhinteen intaas oo dhanna waanu si gaar aan uga hadlaynay nabad baanu doonaynay dawladda waxaan ku booreyna inay nabad ku baaqdo nabadii hadda waxaa noo muuqata in aan indhala-aan dhiga-aan badin iska jirto sidaa awgeed waxaana soo kiciyey in aanu shacabkana ku boogaadino inay dawladda dhexe iyo qaranka isberber taagaan nafteed difaac noqdaan inta oo dagaalka wadana waxaan ugu baaqaynaa nabad inay qaataan iyo dib u heshiisiin hadday qaadan waayaanna dawladda xaq xil wuxuu ka saaran yahay mataqaanaa inay shacabkooda badbaadiso annaga dawladdan hadda lix bilood bay jirtaa xilli aan ka cabanna ma joogto dawladdii horena ood bay iska kaaya saartay oo hangool bay nagu waxaysay hangool waxaanu noqonay guryaha lagu ooto oo mataqaanaaye meelaha la yska dhigo